halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhegaysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska africa iyo barta internetka aan ku leenahay ee ciwaankeedu yahay v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti lix iyo tobanka bisha janawari sannadka cusub ee laba kun iyo lix iyo toban idaacadda galabnimona waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo maxamed colaad xasan
qodobada aan idinku hayno idaacadda waxaa ka mid ah dowladda burkina faso oo soo afjartay howlgal lagu soo furanayey dad ay dabley alqaacide ka tirsan ku haysteen hotel caasimadda dalkaasi ee wagaduugo ku yaalla
waxaad sidoo kale maqli doontaan diyaaradaha dagaalka kenya oo duqeeyey meelo u dhow degmada ceelcadde ee gobolka gado halkaasi oo ku yaallo saldhig ciidamada kenya ay leeyihiin oo ururka al-shabaab uu shalay weeraray waxaa diyaaradaha helikobtarray ahaayeen oo u gurmad u ahaa ciidanka meesha ka dagaalamaya gurmad u ahaayeen marka ceelcadde iyo ceelguduud meel udhexayso waran oo kuwaanu argagixisadu ay salif ku lahaayeen way duqeeyeen meelo kale oo duuro kaalaftooda meelaha ku ararkeenna waa la duqeeyey marka duqaynta haata hadda lafteeda way socotaayoo jiranka horena waa la duqeeyey waqtigiina waa la duqeeyey hadda lafteeda duqayn baa kadib waxaa kalood maqli doontaan xeerlaaliyaha iyo wasiirka cadaaladda soomaaliya oo sheegay in xafiisyada xeerlaalinta ee soomaaliya ay ka jiraan wax isdabamarin iyo musuq maasuq somalilan oo maanta ay ka bilaabatay isdiiwaangelinta doorashooyinka soo socda barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa waxaase ka soo hormariya wararkii caalamka wasiirka arrimaha dibadda iiraan jafaad zariif ayaa sheegay in cunaqabataynta caalamiga ah ee saaran iiraan la qaadi doono maanta oo sabti ah marka hay-adda atomikada adduunka i a e a ay soo saarto warbixinteeda ugu dambaysa ee barnaamijka nukleerka iiraan zariif ayaa hadalkan u sheegay wakaaladda wararka iiraan ee isna kadib markii uu gaaray magaalada vienna ee xarunta dalka austriya waxa uu yidhi maanta waxay u tahay maalin weyn shacabka reer iiraan cunuqabatayntana waa laga qaadayaa maanta buu yidhi sidoo kale waxay u tahay buu yidhi maalin weyn gobolka oo dhan master zariif ayaa kulankan kulan kula yeeshay vienna maanta oo sabti ah ergeyga sare ee midooda yurub frederica mogherini iyagoo ka wada hadlay hirgelinta heshiiskii nukleerka iiraan iyo quwadaha caalamka goor dambena zariif iyo mogherini waxay la kulmi doonaan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyadoo saddexdoodana oo wada jira ay hadal soo saari doonaan
waxaa maanta lasoo gebagabeeyey doorasho ka dhacaysay dalka taiwan taasoo dalkaas qaaradda eshiya ku yaalla u keeni karaysaa isbeddel weyn waxaa aad loo filayaa in sai ingwen oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee democratic progressive party ay noqoto madaxweynihii dumar ahaa ee xilkaasi qabata ee ugu horreysay qaar ka mid a caqabadaha horyaalla sai ingwen ingwen ayaa ah sidii ay u maarayn lahayd xiriirka ganacsi ay la leedahay dalka shiinaha iyo sidii ay u xoojin lahayd dhaqaalaha tukubaya iyo mushaharka hooseeya ee shaqaalaha mistay ayaa saaka codkeeda ka dhiibatay dugsi hoose oo ku yaalla meel ka baxsan magaalada caasimadda ee taipey markii ay iskuulka ka soo baxaysay ayaa taageerayaashada qaarkood ay u sacbinayeen kuna qaylinayeen iska waran madaxweyne marka la eego ra'yi ururintii u dambeysay mistay missai ayaa waxay dhibco badan ku hogaaminaysay eric ju oo hogaamiye xisbiga national party oo magaciisa marka lasoo gaabiyo loo yaqaano k m t saraakiisha dowladda burkina fasona waxay sheegeen in weerarkii ay ku galeen kooxo mintidiin ah oo hubaysan mid ka mida hoteelada ugu waaweyn caasimadda dalkaasi ee wagaduugo lasoo afjaray iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan saddex iyo labaatan qof oo kasoo kala jeeda ilaa iyo siddeed iyo toban waddan mas-uuliyiinta ayaa sheegay maanta uu sabti ah in boqol lix iyo labaatan la hayste ay ka soo furteen kuna soo badbaadiyeen howlgalkii ay ku galeen ciidamadu hoteelka ugu yaraan soddon ka mid ah dadkaasi ayay sheegeen inay dhaawacyo qabeen saraakiishu waxay sheegeen in saddex ka mid ah kooxdii weerarka geysatay lagu dilay howlgalka mid afaraadna goor dambe laga helay hoteel ku dheganaa hoteelka la weeraray togashana lagu dilay saraakiishu waxay intaasi ku dareen in laba ka mid ah kuwii weerarka geystay ay dumar ahaayeen madaxweynaha burkina faso roger mark christen cobore oo xukunka qabsaday bishii lasoo dhaafay ayaa booqday hoteelka uu weerarka ka dhacay maanta oo sabti ah halka uu ugu yeeray weerarka mid fulaynimo dowladda kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay tijaabinayso hubka nukleerka arrintanoo jawaab u ah heshiis nabadeed oo ay kala sixdeen maraykanka iyo kuuriyada koonfureed kaasi oo qoraya dhoolatus militari oo labada dal ay wada sameeyaan kuuriyada waqooyi ayaa ku baaqday in dhoolatuskaasi la joojiyo si iyaduna ay hubka nucliyerka tijaabadiisa u joojiso soo jeedintan kuuriyada waqooyi ayaa habeenkii xalay ahaa lagu baahiyey warbaahinta dowladda mana ahaa tii ugu horreysay ee xukuumadda pyongyang ay labadan dal u jeediso maraykankii kuuriyada koonfureed ayaa islamarkiiba diiday soo jeedinta kuuriyada waqooyi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka john kirby ayaa arrintan wax laga weydiiyey isagoo shir jaraa'id qabanayay waxaana uu sheegay inaanu maqlin soo jeedintan kuuriyada waqooyi
halka ad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington galab wanaagsan mar kale ayaan hawad idinka leenaha dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan warar soomaaliya iyo kenya ku saabsan ayaa inoo soo socda balse marka hore burkina faso sidaad warkaba ku maqlayseen ciidamada burkina faso oo kaashanaya kumaandoosta ka tirsan ciidamada faransiiska ayaa soo afjaray howlgal lagu soo furanayay dad la heestayaal ah oo dabley ka tirsan alqaacidada maqhrib ay ku qabsadeen hoteel ku yaalla caasimadda dalkaasi halkaas oo ay dad ku dhinteen kuwo badanna lasoo badbaadiyey warbixinta waxaa inoo haya waryahayaga cumar xasan ugu yaraan labaatan qof ayaa ku dhimatay hodheel lagu raaxaysto oo ku yaala magaalada waagadugu ee caasimadda oo hadalkaasi burkina faso kadib markii ay shalay galabtii soo weerareen koox hubaysan oo lagu tilmaamay inay ka tirsan yihiin ururka alqaacida wasiirka arrimaha ammaanka ee dalkaasi burkina faso simon kompaore oo ka hadlaya weerarkaas ayaa sheegay inay howlgal kula wareegeen hoteelkaas kadib markii ay xoogaga ammaanku laayeen kooxdii qabsatay hodheelkaas waxaanu mas-uulku caddeeyey inay ciidamadu goobtaasi ku dileen saddex qof oo ka tirsanaa deblaydii weerarka soo qaaday oo uu ku tilmaamay inay ahaayeen argagixiso wasiirku waxa uu sheegay in ay weli howlgalladu halkaasi ka socdaan oo ay ciidamada ammaanku hodheelkii la qabsaday ee splendid hotel hoteel ku xiga oo magiciise layidhaha yiiba hotel ay ka baadhayaan inay ku dhuumanayaan qaar ka mida kooxdii weerarka soo qaaday iyo in kale wasiirka ammaanka ee dalkaasi burkina faso simon compaure ayaa warfadiyeenada u sheegay in boqol iyo lix iyo labaatan qof laga samata bixiyey hodheelka la weeraray iyo maqaayad u dhow hodheelkaas balse waxa uu mas-uulku xaqiijiyey in ay saddex iyo soddon qof oo ka mid a dadkaasi ay dhaawacmeen waa dadka la samata bixiye nin carab ah iyo laba qof oo madow ah oo lagu tilmaamay inay yihiin dad afrikaan ah ayaa lagu dilay goobtaas kuwaasoo lagu tilmaamay in ay ka mid ahaayeen kooxdii weerarka soo qaaday oo la sheegay inay ahayd jabhadda islaamiga ah ee galbeedka qaaradda afrika ee alqaacida ee magaceeda marka lasoo gaabiyo loo yaqaano aqim dad goobjoogayaal ahaa ayaa iyaguna sheegay in weerarku u dhammaaday markii ay muddo socdeen rasaas iyo qarax meeshaasi ka dhacay oo ay ku tilmaameen inuu ku wajahnaa maqaayadda magaceeda layidhaah kapuchino aroortii hore ee maanta dhinaca kalena dhakhtar daaweynaya dadka dhaawacmay ayaa sheegay inay dadkaasi dhaawacmay isaga u sheegeen in ay bartilmaameedsanayeen dadka weerarka soo qaaday dadka reer galbeedka ah balse weli sheeca lagama qaadin cidda ku dhimata weerarkaasi in ay tahay dad reer galbeeda iyo in kale hodheelkaas ayaa ah mid lagu raaxaysto oo ku yaala magaalada waagadugu ee caasimado ah dalkaasi burkina faso oo ku yaala galbeedka qaaradda afrika aad buu mahadsan yahay waryahayaga cumar xasan axmed oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal wararka ka imanaya gobolka gedo ayaa sheegaya in diyaarado kenya ay leedahay oo helikobtarro ay ku jiraan ay duqayn ka geysteen meelo u dhow degmada ceelcadde ee gobolka gedo halkaasi oo ku yaallo saldhig ciidanka kenya oo shalay uu al-shabaab weeraray wararka ayaa sheegaya in ciidamo kenya ah ee saldhigaasi oo saldhiggaasi ku jiray lalaayahay sidoo kalena waxaa halkaasi ku sii wajahan ciidamo kenya ah oo ka socda oo ka socda nadhahda dhinaca ceelwaaq haddaba khadka telefoonka ayaa waxaan kula xiriiray warfaha sheekh aadan oo ka mid ah saraakiisha dowladda ee gobolka kaasi ku sugan a waa jirtaa wa waa dhowr meelood deganaan waa la duqeeyey marka duqey baa ka dhacday dhowr jeeray duqeyna ka dhacday meelaha soonahaas meeshii u arko waa lagu duqeeyey haa diyaaradaha helicobtaray ahaayeen oo u gurmad u ahaa ciidankii meesha ka dagaalamaya gurmad u ahaayeen marka ceel cadde iyo ceel guduud meel udhexaysoo war oo kuwaanu argagixisadu ay salif ku lahaayeen way duqeeyeen meelo kale oo duurarka laftooda meelaha ku ararkeenna waa la duqeeyey marka duqeynta hataa hadda lafteeda way socotaayo dinka hore waa la duqeeyey buhkiina waa la duqeeyey hadda lafteeda duqeyn baa ka jirta waan gartay markaa ma argosi dagaalkii shalay al-shabaab ciidamada kenya ay u geysanayeen ba mise waxay taageerayaan ciidan weli meesha sii joogay oo waxaan ka wadaa ciidanka kenya weli meesha sii joogay ay diyuuradahani taageerayeen may argoosi dee dagaal haddii la diriro nin walba awoodiisu isticmaalaya way jirtaa argoosi midda labaad ciidan meesha jooga oo weli xeeradii qayb ka mida ku sugan baa jira oo ay u gurmanahayeen oo kuwaana ay yar go-dooniyeen marka ciidankaas hadda saacadda weli wuu isdifaacahayaa marka ciidankaasay diyaaraduhu gacan siinayeen marka weli xerada waa lagu hardamayaayo cidina gacanta kuma hayso xerada markii runta aan sheegno gudaha ciidanka kenya ku jira qayb ka mid ah qayb iyo kor labadaasna kuwaana jooga argagixisadaa jooga laakiin xerada qayb ka mid ah oo inta muhiimkaydoo gudaha ahayd ciidan baa ku jira oo under garoonno iyo dhul isku difaacayaan dhufayso adag bay ku jiraan ilaa iyo shala iyo xala iyo maanta intaba dagaalku waa ka socday meesha markii runtaan kuu sheego dadweynaha meesha joogana waad warsan kartaa waan gartay marka wax khasaaro kusoo kordhay intii shalay aan maqalay mooyaane khasaaro waa jiraayo hadda saaka lafteedu sidaan hadda aan halka ku hayno laba nin oo dhaawahay meeshaas meelaha isku dileen nin kaleoo dhaawaca oo meel duur ay kasoo qabteenna way dileen dhaawacan dee shanaga u yaalla caalamka niman yaqaanaba ma ahan marka khasaaro horta wuu jiraa oo saasuu khasaaro u jiraa haddana weli lafteedu dagaalka wuu socdaayo dagaal goos goosa oo isdifaaca meesha hadda ka socda waan gartay marka dadka dhaawaceed labo iyo ha- meela laba meela iyo hal meel aad ku kala sheegtay yay u dhasheen ma soomaaliba mase waa kenya
soomaali iyo kenyaanba waa leeyihiin saddexda qof qofna waa qof soomaali ah nin labana waa laba kenyaan ah sida la ii sheegay marka dhaawacu saasay ahayd baa lagu yidhi laakiin xerada gudaheeda waxaan kuu xaqiijinayaa xeerada gudaheeda qayb ka mid a ciidankii amasom inuu weli ku jiro oo ka dagaalamayo saas anaa kuu xaqiijinaya waan gartay marka bal haddiiba weli lays hor fadhiyo oo lays eh, dagaalku weli socdo waxaa suuragala khasaaro inta aad sheegaysa inuu ka badan yahay Eh, dhinaca al-shabaab wax ma ka maqashan in laga dilay iyo in kale
ha waa laga dilay oo waxay damceen inay defaceka galaan bay damceen wayba geli lahayn waxay u geli waayeen khasaare ka gaari weeye dad badan baa looga dilay nimankaa goday ku jiraan dadkaa laga soo joogtaa mar walba shala keliya saddex baa ku jira sida la ii sheegay naftii sanadii hore maray daceen meesha kala meesha ayaga kaga dhimatay oo meydkooda ay ka qaateen marka meydkoodana hadee way qaataan meesha hadda ayaga banaanka jooga marka waa la ogyahay khasaare weyn baa gaaray
kaasi wuxuu ahaa warfaa sheekh aadan oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda soomaaliya khadka telefoonka ee gobolka gado ayuu ku hordhow iigu warramayey dhinaca kalena afhayeenka ciidamada booliska kenya ayaa soo saaray digniin uu dadka kenya ugu baaqayo in la feejignaado kadib weerarkii al-shabaab shalay ay ku qaaday saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin degmada ceel cadde ee gobolka gado halkaasina ay ku dishay tiro aan la shaacin oo ka tirsan ciidamada kenya warbixintan waxaa magaalada nairobi ka soo diray waryahayaga yaasiin ciise wardheere taxadar dheeraada ah ayaa afhayeenku ugu baaqayaa guud ahaanba dadweynaha waddanka kenya in ay isla barbartaagaan hay-adaha ammaanka sida uu sheegay mister owino waxa uu ku boorinayaa kuwa iyagu wada gawaarida mataatuuga ama dadweynuhu ay raacaan iyo hoteellada waaweyn dadka ka shaqeeya in ay si weyn u baaraan boorsooyinka dadka markaasi musaafuriinta ahi ay wataan madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta ayaa taasi u diray qoysaska qaraabada iyo ehelada iyo guud ahaanba ummadda waddanka kenya maruu la hadlayey dadweynaha waxaanuu sheegay in aan dhiigga dadka reer kenya uusan noqonaynin mid si sahla ay ku iloobaan oo ay kaga argoosan doonaan dhaqdhaqaaqyada al-shabaab oo horeyba ay dagaal ugula jireen waxaana madaxweynuhu uu sheegay in dalka kenya uu baroor diiqayo weeraradaasi loo geystay inkastoo dhaqdhaqaaqa al-shabaab weerarkaasi sheegtay ay iyagu sheegeen inay halkaasi ku dileen saddex iyo lixdan askari oo ka mid ah ciidamada waddanka kenya yaasiin ciise wareere v o a nairobi
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal somalilan waxaa maanta si rasmiya uga bilaabatay diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka soo socda waxaanay saaka aroortii hore ka bilaabatay boqol saddex iyo lixdan goobood oo ka tirsan gobolka togdheer iyadoo halkaasi ku sugan yihiin mas-uuliyiin ka socda saddexda xisbiya siya- saddexda xisbi siyaasadeed iyo guddiga doorashooyinka guddoomiyaha guddigaasi injineer cabduqaadir iimaan warsame oo isagoo ku sugan magaalada barbaco wariyaha v o eda khadar telefoon ugu warramay ayaa sheegay in habsami si habsami ay uga socoto dhammaan deegaanada ay ka bilaabatay waxa uu warramaystaan sheegnay waryaheena khadar maxamuud kaariye
maanta waa maalin farxad weyn ah weeyaan u ah qaranka somalilan saaka oo bishu tahay lix iyo toban maalin sabtiga january labadii kun iyo lix iyo tobankii gobolka togdheer ayaan hadda ku suganahay waxay ka bilaabantay diiwaangelintii codbixiyaasha somalilan si qurux badan oo edeb leh oo nabadgelye ah oo safafkii dhaadheer yihiin oo ixtiraam jiro cadceedda kulushahay dabayli jirto ayay ka bilaabantay waanan si qurux badan oo aanu aada ugu faraxsannahay ayay uga bilaabantay gobolka togdheer dhammaan goobihiisa o dhan waayo guddoomiye gooba intee leeg baa dadweynuhu iska diiwaangelinayaan ood ugu tala gasheen
waxaanu ugu talagalnay boqol iyo saddex iyo lixdan goobood ayay gobolka togdheer iska diiwaan gelinayaan dadku waxaan u samaynay center command baan u samaynay center commandkaas xarun guud ayaan u samaynay oo wararkao dhan kusoo dhacayaan xarunta guud eanu leenahayna waa jaamacadda burco halkaasaa ciidankii fadhigaa qaybtii xalinta iyo ciladsaarka qaybtii isgaadhsiinta qaybtii gurmadka deg deg ahaa annagoo commissionaradii oo isqaybinay oo goob kasta saaka ku wareegnay magaalada burco dhexdeeda magaalada burco dhexdeeda waxay ka socotaa shan iyo labaatan goobood
siyaasiyiinta qaar uu ka mid yahay guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan cabdilaahi ciro waxay ku doodeen dhowr jeer warbaahinta la hadleen gaar ahaan v o a guddoomiyaha wadani oo la hadlay waxa uu tilmaamay in xilligan lagu beegay laga wanaagsanaa gobolka togdheer ee diiwaangelinta iyada taaseed u aragtaa waxaan u aragnaa dee waddankeena somaliland waad ogtihiin waddanku maxayday lixda bilood ee ay soconayso diiwaangelintu meelna waa abaar meel waa roobme marka haddee beegista waxay kusoo beegantay annagu waxaan jeclay inay mar hore ku beeganto isrudiixii siyaasadeed iyo iyadoo dul aan diiwaangelinta aan laga gaadhin go-aan waad ogeyneyne ayay sida usoo durugtay ee annaku waanakii berigii hore julayba nidhi way bilaamaysaa diiwaangelintu octoobar bay ku beegnaydna two thousand fifteen burco ama gobolka togdheer marka isrudiixii iyo siyaasadii iyo xisbiyadihiis hayey lahama koorna dhacaysa ama iyo guurtiga oo iclaamiyey maalin kale waa tii u jiidantay halkan marka halkii de ilaahay qadaray iyo waktigii ilaahay qadaray iyo gobolkii ugu horeeyey markii hore tismaysanaba sida gobolada u horeeyaan ayay maanta ku bilaabantay walilahi alxamdu meel maanta dhibaato aanu kasoo sheegaynaa ma jirto abaaraha jira daraadeedna goobo aanu xadka xadka goobaanu sii dhigaynaa wakti baanu ugu talagalnay dheeriya maxaa jidadkii baan ama qalabkii wax lagu diiwaangelinayay baanu kordhinay nacam waanu dadaalaynaa inaanu dadka aada iyo aad ay uga soo qayb galaan sidaan maanta ku arkayno santaanto maanta ugu horeysana aad baa looga qaybgelaya gabagabada guddoomiye haddaan ku weydiiyo qalabkan aad u adeegsanaysaan diiwaangelinta codbixiyaasha ee maanta magaalada burco ka bilaaban kalsooni intee leg baad ku qabtaan inuu noqdo mid ka hortegi kara in qofku hal mar wax ka badan uu isdiiwaangeliyo
wacyigelin fara badan kabacdi dadku waxaan wacyigelinay ilaana laba goor la cadeyn karin oo uu qalabkan qabanayo ilaa hadda dadku waa isdiiwaan geliyeen hal mar unbay isdiiwaan geliyeen waanu sugaynaa inay soo dhacdo inuu qof isku dayo inuu mar labaad isdiiwaan geliyo qalabkan boqolkiiba boqol waanu ku kalsoonnahay ilaahayna wuu nagu garabgeli doonaa insha allah bismillahi kariim
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan injineer cabdiqaadir iimaan warsame oo u warramayay waryahayga hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac
waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington haatana dhinaca muqdisho xerlaalyaha dowladda soomaaliya iyo wasiirka cadaaladda ayaa sheegay inay ogaadeen in nidaam darro iyo wax isdabamarin ay ka jiraan xafiisyada xeerlaalinta soomaaliya kuwaas oo ku eedeeyeen inay samaynayaan shaqaalaha dowladda ee xafiisyadaasi ka howlgala warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
xerlaalyaha guud ee qaranka axmed cali daahir oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in wax isdabamarin iyo qaladaad badan oo xilligan ka jiro xafiiska xeerlaalinta waxaana uu tilmaamay in arrintaasi ay ku ogaadeen daraasaad badan oo ay dhowaan ku sameeyeen qaabka uu shaqeeyo xafiiskaasi daraasad muddo dheer socotay oo xafiiska xeerlaalinta uu samaynayay waxaa ka soo baxday in qaladaad badan iyo nidaam darro badan ay ka jirto dhinaca nidaamka ee kaysas ama dacwooyinka xafiiska uu galo broseska ay maraan laga bilaabo markii ay galku yimaado xafiiska ilaa iyo markuu ka dhammaado cabashadu markay xafiis ka timaado ilaa markay ka dhammaato shaqada xafiiska xeer ilaalintu waa shaqo aad iyo aad muhiim ah waa shaqo kontaroosha dhammaan faldembiyeedyada waddanka ka dhaca qof kasta oo dembi gala looga baahan yahay inuu rikoorkiisa iyo nidaamkiisa uu yaallo xafiiska si loogula xisaabtamo xeraalyaha guud ayaa dhinaca kale si kooban uga warbixiyey qaabka looga hortegi karo falalka la xiriira isdabamarinta kiisaska kala duwan ee soo gaara xafiiska xeer ilaalinta runtii waxaan aaminsanahay haddii la kaabo oo la dhammaystiro sida ay tahayna loo howlgeliyo qaabka case managementiga loo sameeyo si aanay u dhicin in hay-aduhu aanay iska warqabin tallaabooyinkii sharciyeed ee la qaadi lahaana ay u khaldamaan ayaa waxaa loo sameeyey marka in la sameeyo system waafaqsan ee caalamiga qaabka caalamiga ah qaabka caalamiga ah system waafaqsan ayaa loogu talagalay in case managementiga ama habka uu raacayo xafiiska xeraalintu ugu shaqayn doono waa hawl u baahan in laga qabto runtii maxkamadahana sidaasoo kale loogu sameeyo sidoo kale u baahan si ay dhiida iyo meelaha dembiyada lagu kaydiyo iyadana in sidaasi leeg looga qabto ugu dambayntii wasiirka cadaaladda soomaaliya cabdulaahi axmed jaamac ayaa qeexay in cadaalad darri fara badani ay ka jirto xeer ilaalinta waxaana uu xusay in ilaa inta qofka danta yar uu xaqsoor dhaba ka helayo ay sii socon doonto cadaalad darrida
danyarka ah ee aan soo gaari karin xafiisyada dacwadda qaba ilaa aynu inagu gaadhno oo dacwadda u qaadno u xaqsooro cadaalada heli maayo maxkamaduhu waa joogaan way maqlayaan ilaahay baa inala xisaabtamaya inana ilaahay bay nala wada xisaabtamaya dhammaanteed cadaalad inaynu ku dhaqna ayaa maxkamada hadda waxaan ugu lahaa waxa ugu badan dadka xeeraalinta iyo jooga iyo maxkamadaha wareega iyo baanka waa dad ama dibadda ka yimi ama guryaha lagu haysto ama gurya kala dhacay ama maxaa dhul laga qaaday ama waadra laakiin dadkii danyarta ahaa ee muxuu ahaa ilaahay baa isku daray cadaaladda hada maa mus macquul ma macquul ma aha waxa weeyaan ilaahayna waa inala xisaabtay ilaahayna waa inala tegaya waxa laynoo rogayo baan marinaya waxyaabahaasa ka mid ah muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa jirtay cabasho badan oo ka imanaysay qaybo ka mida shacabka soomaaliyeed oo ku aadan qaabka uu u shaqeeyo xafiiska xeer ilaalinta xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan markale dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha badnaa ee hambalyadii heesaha waxaa inoo haya falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandurey
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha
toddobaadkanna waxaanu idin haynaa heese aad ka heli doontaan ase yeeshee warqadda ugu horreysa falastiin maadaa soo qabta masaalig bal noo soo qabo ibraahim waxaan ka helnay suldaan siciid maxamed irbid iyo caaqil jaamac nuur warsame sayax iyo wasiir saalax xabiib jaamac iyo jenaraal cabdirasaaq diiriye faarax iyo guddoomiye farxaan cali xaad iyo waxay yidhahdeen rashiid xabiib jaamac iyo nabadoon xoosh macalin maxamed iyo maxamed daahir doon iyo doctor cabdiqaadir maxamed cabdiraxmaan doctor kaamil nayaamudiin xaaji aadan iyo waxay yidhahdeen doctor daahir aadan qarjab daahir lilan iyo doctor kamaaludiin xaaji aadan guuleed iyo nadaamudiin xaaji aadan guuleed iyo suweys cali xaad iyo cabdiweli cali xaad iyo maxamed xasan xuseen gaani xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin inay tahaniyad iyo heestaba ay gaarsiiyaan cabdixakiim maxamuud maxamed iyo fartuun cali xaad oo meherkooda uu ka dhacay gaalkacyo waxaanay leeyihiin meherkiina ha idin horseedo guur raaxo badan oo qeyr qaba aamin warqadana waxay naga soo gaartay aabe sheekh xasan maxamuud dhoore iyo hooyo faadumo cabaas aadan iyo abaayo safiya sheekh xasan iyo saygeeda iyo caruurteeda aboowe cabdicasiis sheekh xasan iyo xaaskiisa iyo maxamed sheekh xasan iyo xaaskiisa iyo abaayo caasho sheekh xasan iyo owlaadeeda ayay yidhaahdeen iyo abaayo aamino sheekh xasan iyo owlaadeeda iyo aboowe cabdulaahi sheekh xasan iyo xaaskiisa iyo aboowe cabdishakuur sheekh xasan aboowe xiir sheekh xasan iyo hooyo luul aadan iyo weliba ugu dambeyntii waa maxamuud maxamed sheekh maxamuud lafageri dhammaan dadkaasi reer sheekh xasan maxamuud dhoore iyo reer cali yuusuf waxay tahaniyad kaliya laaba u dirayaan arooska iyo aroosadda faraska iyo genyada ayay leeyihiin qoraxda iyo dayaxa farta iyo faraantiga usha iyo diirka cabdiraxmaan sheekh xasan iyo xamdi cali yuusuf oo arooskooda uu ka dhacay degmada beled xaawo aqalgalkooduna uu ka dhacay magaalada nairobi taariikhdu markay ahayd waa labayo tobankii bishan aynu ku jirnay ee janaayo ducadana waa xaggiina yidhaahdeen ibraahim ducada bal ku xij waa hagaaga qoyskaasi waxaan u rajaynaynaa nolol raaxo badan iyo inuu eebbo kale siiyo ubad kheyr qaba dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray maamulka iyo macalimiinta ee ardada iskuulka taaj gaar ahaana fasalka form one b ayay yidhaahdeen maamulaha dugsigaasi maxamed cabdulaahi faarax sheekh xamari iyo waxay yidhaahdeen iqro axmed cabdi iyo waxay yidhaahdeen ustaad cusmaan xaaji ibraahim iyo zahro nuur maxamed soy loo yaqaano iyo faadumo maxamed xasan filsan cusmaan jeylaani cusmaan cadde iyo cabdulaahi maxamuud maxamed wiwi iyo ibraahim salaad guure kunciil aadan cusmaan jimcaale zakariya maxamed cali magaalka iyo waxay yidhahdeen maxamed cabdirasaaq axmed daacad iyo cabdixamiid xuseen daahir dada iyo canab yuusuf macow oo loo yaqaano suura iyo liibaan ciise cusmaan fantastic iyo isxaaq cali xasan sheikha iyo faadumo nuur cumar fiska iyo xasan yuusuf macalin xasan galad iyo cabdiqaadir maxamed cali tolman iyo cabdiraxiin cabdulaahi maxamed iyo dahabo cabdiraxiin xasan degan loo yaqaano iyo maryan maxamed xasan maryan ruun iyo maxamed cabdinuur muuse dictoorka iyo sacdiyo maxamed axmed siman faadumo xasan maxamed fanka iyo fartuun cabdiraxmaan brimo iyo bishaaro cali xuseen bashka iyo xanad cali xuseen yare shaafici maxamed maxamuud shankar iyo saalax xasan hilowle ambad iyo liibaan saalax kaabax iyo jaamac sheekh cabdinuur vilosa dhammaan dadkaasina waxay joogaan magaalada muqdisho waxayna tahniyad gaarsiinayaan cabdiraxmaan xasan cali iyo gacaladiisa bay yidhahdeen naciimo khaalid xasan oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada dharkeenley oo ay leeyihiin arooskiina bashbashii barooqa kala kulma guurkii lagu nastee lagu nagaado haye ibraahim kaalimihii sugaanta haddaanu eegno maxaa noo haysaa waa hagaaga waxaan soo qabanaynaa falastiinay cod talantaali ah waana cododka macaan ee fanaanada sahre axmed jaamac iyo fanaanka muuse ismaaciil qalin heestuna waa heestii bal qofyow heestani sida badan fanaanada ah unbay dadka badankii ku dhegeysan jireen waxaase la daran doorinaya waa muuse ismaaciil qalinla codkiisi macaana iyo kaban dabcan aada u macaan waxay leedahay qoodha iyo xerada amba kuwa maquuraan
aaaa
waa hagaaga intaas danka gudubno coladkii macaanaa ee muuse ismaaciil qalinle iyo zaare axmed jaamac waxa uu leeyahay adigaa qar iyo buur iyo qurac jafaaya iyo qurac jafaaya
warqadani waa hambalyo dhalasho waxay naga soo gaarta hooyo cibaado macalin maxamuud iyo aaba macalin maxamed iyo yuusuf iyo sawde macalin maxamed iyo sadiiq macalin maxamed shucayb macalin maxamed iyo shugri macalin maxamed iyo nasri macalin maxamed iyo kaltuun macalin maxamed iyo mustafa macalin maxamed iyo mubaarag macalin maxamed iyo weliba safiya cabdi cismaan waxay hambalyo dhalasho u dirayaan abowe siciid cabdi cismaan ayay yidhaahdeen iyo marwadiisa muxubo sheekh cabdulaahi oo taariikhdu markay ahayd shantii bishan janaayo ay gabari ugu dhalatay magaalada helsinki ee wadanka finland waxaana loo bixiyey gabadhaasi yar sundus siciid cabdi waxaana leenahay way yidhaahdeen soo barbaara noqotay dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda jir oo joog aamiin ayaanu raacinaynaa aamiin dhammaalkana waxa uu naga soo gaaray maamo sitey cusmaan siciid caabe maxamed yare sheekh cusmaan iyo maamo mako macalin iyo waxay yidhaahdeen khayrto cali axmed iyo maxamed cali axmed oo ku magac dheer cadde aamino cali axmed iyo batuulo cali axmed iyo raxmo cali axmed iyo ruqyo cali axmed doctor xasan abuukar iyo waxay yidhahdeen ayuub maxamed iyo xaliimo maxamed iyo cabdi fatax maxamed yare iyo maxamed maxamuud iyo cabdi siciid guled iyo maxamed sheekh xaadar iyo cabdisamad cabshir xaashi dhammaan reer cali axmed iyo reer maxamed yare iyo waxay yidhaahdeen dhammaan asxaabta waxayna jecel yihiin tahniyad dhalasho inay gaarsiiyaan doctor xasan cali axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxaanay leeyihin wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed xasan cali axmed allaha ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfacayaa leenahay warqadana waxay naga soo gaarta hooye jimcaan cali cadow iyo aaba cabdulaahi jimcaale ceel shube iyo sahre cabdulaahi jimcaale ceel shube iyo xasan cabdulaahi jimcaale ceel shube iyo xuseen cabdulaahi jimcaale ceel shube cabdiqani cabdulaahi jimcaale ceel shube iyo axmed nuur cabdulaahi jimcaale ceel shube iyo daahir cabdulaahi jimcaale ceel shube cabdirashiid sheekh yuusuf iyo cabdiqani sheekh yuusuf iyo xuseen sheekh yuusuf dhammaan dadkaasi oo ku sugan gobolka minnesota waxay tahniyad u dirayaan cabdikaafi sheekh yuusuf iyo xaawa cabdicasiis jaamac oo koo iyo tobankii bishan uu wiil ugu dhashay magaalada colombos ee gobolka ohaayo wiilkaasi waxaa loo bixiyey ibraahim cabdikaafi sheekh yuusuf soo barbaar ayaanu leenahay noqonkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca ibraahim haye
aamin ayaan leenahay waa hagaaga dhinacii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa codkii zaharuja ayaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa iyo wiilka wiilka wiil waayo ayay leedahay
Thank you.
haye ibraahim wale wiilka wiil waaye iyo zaruuji intaas haddaan kaga gudubno dhinaca dhambaalada ayaan jaleecaynaa eedo rooda cabdi ducaale iyo caruurteeda iyo eedo carfi maxamed xasan iyo eedo basri dacwi ducaale iyo caruurteeda iyo maxamuud sheekeeye iyo xasan sheekeeye iyo cabdiqaadir maxamuud maxamed rasaas iyo caruurtiisa iyo cumar maxamuud maxamed rasaas iyo caruurtiisa iyo nimco maxamuud maxamed rasaas iyo ayayo xaliimo faarax iyo suleyqa cabdulaahi weerar iyo igraan cabdulaahi weerar dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan buuhoodla boosaaso nairobi iyo ohio iyo minnesota waxaanay jecel yihiin in ay salaan iyo heestanba ay gaarsiiyaan oo ay leeyihiin hambalyo maxamed cabdi ducaale iyo ifraax cabdulaahi weerar oo wiil ugu dhashay boosaaso waxaana ay leeyihin wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan ducaduna waa xaggeena cabdiraxmaan soo barbar ayaan kulana noqo kii dadkiisa iyo dadkiisaba anfaca warqadan waxay leeyihiin asxaabta soo qorta waxaanu salaamaynaa bahda v o a soomaali gaar ahaana daadihiyaasha barnaamijka dhambaalka waxayna ku bilaabanaysaa axmed maxamed qadar iyo xamse sheekh maxbuub iyo kalkaaliyo sare mahad ciidan cismaan iyo saalax axmed qadar iyo nuur axmed qadar iyo cabdisalaam axmed qadar maxamed weli axmed qadar iyo aadan axmed qadar iyo farxiye axmed qadar iyo cibaade axmed qadar dhammaan dadkaasi oo kala jooga daafaha caalamka waxay tahniyad aroos u dirayaan cayni haadi maxamed iyo doctor cabdicasiis axmed qadar ducaduna waa xaggeena ayay leeyihiin marka waxaan filayaa in ay tahay tahniyad aroos sida korba ay kusoo bilaabeen maxaa tiri ducada arooskiina aamiin ayaan idin leenahay kala kulma bashbash iyo barwaaqo dha waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray aabe cabdirasaaq diiriye ayaanle iyo hooyo saafi cali iyo waxay yidhahdeen eedo xaawo diib iyo eedo ubax macalin ibraahim iyo eedo maryan diiriye ayaanle iyo waxay yidhaahdeen adeer xasan diiriye ayaanle iyo deeq cabdirasaaq diriyo oo ku magaca dheer farbiye iyo axmed cabdirasaaq diriyo iyo waxay yidhahdeen maxamed cabdirasaaq diriye iyo cabdulqaadir cabdirasaaq diriye iyo carab cabdirasaaq diriye iyo sahal cabdirasaaq diriye iyo liibaan cabdirasaaq diriye iyo sakariya cabdirasaaq diriye iyo zubeer cabdirasaaq diriye iyo hodan cabdirasaaq diriye ayaan cabdirasaaq diriye aamino cabdirasaaq diriye iyo shukri cabdirasaaq diriye iyo cadar cabdirasaaq diriye iyo cusub cabdirasaaq diriye waxaana jecel yihiin inay taaniyad farxad leh ay gaarsiiyaan baashe cabdirasaaq diriye iyo ayaan cabdulaahi jaamac oo gabadh ugu dhalatay ethoobiya gaar ahaan magaalada addis ababa gabadhaasina waxay yidhahdeen waxaa laga rabaa magaceeda daadiyaasha barnaamijka haye falastiin ibraahimna waxaan filayaa magaciina waxaa layidhi waa xaggiina laakiin annaguna waalidkaanu dib ugu celina waxaan jeclaan lahayn in idinka aad magac u bixisaan markana bal kaalimihii sugaanta haye dhegeystayaasheenna markale heese haddaan ku noqonno waxaan u soo qabanaynaa waxaan ku idhi adkayso urujaleeca iyo ahda daa intii hore tahaynu ahaatee ha ii iman
waaw waa laysku dhameeyey ibraahim meeshaan yaa meeshaada iga joog falastiin waa codka macaan ee banxariistii jannaha ka waraabiya fanaankii xasan diiriye
Bye.
waa hagaaga waxaan ku idhayaa xasan diri intaas haddaan kaga gudubno waxaan dhambaalkan ka helnay hooyo faadumo gurxan maxamed iyo aabe xayar qaasin cabdi iyo eedu sareedo cali macalin iyo carruurteeda iyo faysal xayar qaasin iyo waxay yidhaahdeen xaaskiisa iyo carruurtooda iyo xaaji nuur xayar iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo bishaaro xayar qaasin iyo xasan xayar qaasin iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo cabdulaahi xayar qaasin iyo xaaskiisa iyo owlaadooda iyo aadan xayar qaasin iyo macalin hire xuseen gurxan waxayna kala joogaan jigjiga dolobay belgium iyo degmada boholgaras bay yidhaahdeen waxaana ay jecel yihiin inay halkan ka salaamantaan in ay ka gaarsiiyaan faadumo xayar qaasin iyo cabdi maxamed oo gabar ugu dhalatay doolo caddo waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey sabriin sabriin ducada waa xaggiinay leeyihiin soo barbaar soo weynow noqotii dalkeeda iyo dadkeeda manfacdaa sabriin warqadana waxay naga soo gaartay reer xasan suleymaan axmed iyo reer maxamuud suleymaan axmed iyo eedda aamino suleymaan iyo hooye xaliimo axmed eedda kaltuumo macalin maxamed iyo cismaan macalin ibraahim cismaan footo iyo axmed duwaar waxaay halkan tahniyad dhalasho uga dirayaan maxamed xasan suleymaan iyo nimco cabdi qurux oo wiil ugu dhashay magaalada stockholm ee dalka sweden waxaana loo bixiyey wiilkaasi ay leeyihiin xasan maxamed xasan soo barbaar ayaanu leenahay ducaduna waa xaggeeni maxaa raacinaysaa ibraahim soo barbaar ayaan leenahay sidaas horeba u tiri falastiin ay dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray wariyaasha kale ah nimco xasan bakaal iyo qadro waa beri ciise iyo xaliimo muxuudiin maxamed iyo faadumo siciid cabdi iyo ayaan jelle ibraahim iyo muxudiin hirad katon iyo waxay yidhahdeen axmed cabdicasiis muuse takar iyo maxamuud yuusuf caamir iyo maxamuud cabdirasaaq cusmaan fantastic iyo mahad cali muuse maxamed cabdulaahi cali ciltire iyo maxamuud nadiif shere iyo sharmaarke xuseen maxamed iyo daa'uud maxamed xasan iyo yaxya nuur muumin iyo cabdirasaaq famos wariyaashaasi waxa ay jecel yihiin inay tahniyad u diraan weriye cabdicasiis xeybe ibraahim iyo marwadiisa zahro maxamed jaamac oo gabadh ugu dhalatay qardo gabadhaasna waxaa loo bixi yidhahdeen shaadiyo cabdulcasiis waxaana ay leeyihiin allah ka dhogotay dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamin ayaan leenahay haye ibraahim bal kaalmihii sugaanta aan noo soo qabto waxaan soo qabanayaa hees la yidhaahda hinaaso heestan waxaa ku luuqeeya fanaanka axmed seke aan wada dhegeysanno
سيدي سيدي مشقعي وحرور بيان كوركا كامود مودي سيدي مطني وطبكي وموقعيقا كورتي باي معواتيقا هشي مميدك تاكو دري سيدي سيدي مشقعي وحرور بيان كوركا كامود مضي سيدي مطني وطبكي مموقيقا كورتي باي معواتيقا هشي مميدك تاكو دري jacaylkayga ku miray ma muraaqa kugu dhacdo malaha waabad maqan taho jacaylkayga ku miray inaasuwa maraane ma muraayadii baa jabto marta waad xidhan tahiyo muuqaagu unbaan arkaa inaasuwa maraane ma muraayadii baa jabto marta waad xidhan tahiyo muuqaagu unbaan arkaa sidii sidii mayigii gugiyo ku miisaanu da'ay cadda maskabiyo caga intuu mawlaay ku dhigay mushaxa barwaqado mahadeebe ku jira sidii sidii mayigi gugo cirku miisaanu da'ay cadda maskabiyo caga intuu mawlaay ku dhigay mushaxa barwaqado mahadeebe ku jira urtii marmareed ogayd ibliisku muujiyo calaydh baa muuq ka baxay urtii marmareen ogaa ibliisku muujiyo calaydh baa muuq ka baxay inaasu waa maraane ma muraayadii baa jabto umarta waad xidhantahiyo muuqaagu baan arkaa inaasu waa maraane ma muraayadii baa jabto umarta waad xidhantahiyo muuqaagu baan arkaa inaasu waa maraane ma muraayadii baa jabto marta waad xidhantahiyo muuqaagu baan arkaa waa hagaag hinaaso haddaan intaasi aan ku dhaafno dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray suldaan siciid maxamed irbid iyo caaqil jaamac nuur warsame sayax iyo wasiir saalax xabiib jaamac iyo jenaraal cabdirasaaq diiriye faarax iyo guddoomiye farxaan cali xaad iyo rashiid xabiib jaamac nabadoon xoosh macalin maxamed iyo maxamed daahir doon iyo doctor cabdulqaadir maxamed cabdiraxmaan iyo doctor kaamil nadaamudiin xaaji aadan iyo doctor daahir aadan qarjab iyo doctor kamaaludiin xaaji aadan iyo waxay yidhaahdeen nadaamudiin xaaji aadan guuleed iyo suweys cali xaad iyo cabdiweli cali xaad iyo maxamed xasan xuseen gaane iyo xaaskiisa iyo caruurtooda waxayna jecel yihiin dhammaantood inay halkan taaniyad uga diraan cabdixakiin maxamuud maxamed iyo fartuun cali xaad oo isku mehersaday gaalkacyo oo ay leeyihiin guur kheyr qaba iyo nolol raaxo badan ayaana ebeeda kaga baryaynaa aamiin ayaan leenahay warqadda markana ibraahim oo dhankayga ugu dambaysa waxay naga soo gaartay maama sitey cismaan siciid iyo aaba maxamed yaree sheekh cismaan iyo maama maka macalin iyo abaaye keyrta cali axmed iyo maxamed cali axmed oo ku magac dheer cadda ayay leeyihiin iyo aamine cali axmed iyo batuulo cali axmed iyo raxmo cali axmed iyo ruqiyo cali axmed iyo doctor xasan abuukar iyo aboowe ayuub maxamed iyo xaliimo maxamed iyo aboowe cabdifataax maxamed yare iyo maxamed maxamuud iyo cabdisiciid guuleed iyo maxamed sheekh xaadir cabdisamed abshir xaashe iyo dhammaan reer cali axmed iyo reer maxamed yare iyo bahda anwar muslim united school waxay tahniyad dhalasho u dirayaan doctor xasan cali axmed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho maalintii ugu dambeysay ee bishii diseembar ee sanadkeena dhaafay waxaa loo bixiyay ayay leeyihiin maxamed xasan cali axmed soo barbaar ayaanu leenahay waa hagaag dhamaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo aamine axmed iyo aabe xamdi macalin maxamed iyo waxay yidhahdeen maxamed xamdi iyo maxamuud xamdi iyo saare xamdi iyo cabdinuur xamdi iyo aabe cabdulaahi macalin iyo aabe shaafici macalin iyo aabe mahad macalin hooyo xareedo iyo eedo saruuri iyo eedo xabiibe iyo hindiyo dhaqane iyo injineer borow waxaana ay jecel yihiin inay halkan ka salaamaan tahniyadna ay u diraan iyagoo yidhi ha ka tegina nasro cusmaan iyo dhammaan asxaabta kale jawaahir axmed iyo cabdinaasir xamdi oo gabar ugu dhalatay waxay yidhahdeen gaarisa gabadhaasina waxaa loo bixiyey sumeya cabdinaasir ducaduna xaggeena sumeya waxaan ku leenahay soo weyn uu noqotay dalkeeda iyo dadkeeda manfacda
haye ibraahim heesta ugu dambaysa ee barnaamijka aan u ciyaarayno inta dhalatay inta isguursatay riyadii xalay baan rumaystay codkii macaana eeba naxariistii jannaha ka waraabiye fanaanka maxamed suleymaan tubeec heestaasi ayaana gabagabo u noqonaysaa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha intaan toddobaadka dambe kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo waa ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan
heesta siriya iyo fanaanka alla u naxariistay maxamed saleebaan waxay u dambeysay barnaamijkii salaamaha waxayna sidoo kale u dambeysay idaacaddayadii galabnimo inta haddii ladhahdo toddobada fiidnimo aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi maxamed colaad xasan iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo galab wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.